halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda codka bulshada soomaalida maraykanka ee k a l y f m maanta oo ay bishii tahay labadii bishii labaad labadii kun iyo labaatan iyo kowga maalin talaada ah waxaan idin soo gudbin doonaa sidaad nooga barateen warbixinadii ugu dambeeyey ee cudurka coronaviruska meesha marayo iyo shir war-saxaafadeedkii ay soo saareen ama warbaahinta ay u sheegeen maamulayaasha waaxda caafimaadka gobolka minnesota sidii ay ahaan jirtay waaxda caafimaadka gobolka minnesota maanta waxay soo saareen ama noo sheegeen in laga helay cudurka coronaviruska dad gaaraya lix boqol soddon iyo saddex qof oo uu ku dhacay cudurka coronaviruska iyadoo sidoo kale sheegay maanta oo talaada ah in ay jireen dad u dhintay sideed qof oo u dhimatay cudurka coronaviruska ah siday warbixintu sheegtay siduu u bilowday cudurka coronaviruska ee bishii saddexaad ee sanadkii hore bilowday waxaa u dhintay isku dardar dad gaaraya afar boqol lixdan iyo saddex kun boqol lixdan iyo laba qof kuwaasoo marka loo fiiriyay bulshada minnesota dhimashaduna ay ahayd lix kun laba boqol iyo toban qof oo ah dadkii deganaa gobolka minnesota ee u dhintay cudurka coronaviruska sideedda qof ee dhimashada maanta ah ayaa waxay ahaayeen lix ka mid ah dad deganaa magaalooyinka mataanaha ah ee minneapolis iyo st paul iyadoo shan qof oo ka mid ahaana ay ahaayeen dad waayeela ah oo ku nool guryaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelada ah waxay ku kala noolaayeen degmooyinka hennepin county ramsey county uh, sidoo kale markii loo fiirsho warbixintu waxay bixisay inta qof ee tallaalka qaadatay waxayna ku sheegeen waaxda caafimaadku in dadka degan gobolka minnesota boqolkii labaatan dadka waayeelada ah in ay qaateen cudurka tallaalkiisii iyadoo dadkaasi ay dhan nambarkooda uu yahay afar boqol afartan iyo toddoba kun lix boqol iyo toban qof kuwaasoo qaatay qeybtii ugu horreysay ama face onkay u yaqaanayn taasoo u dhigmata inay dhan tahay labaatan qof boqolkiiba labaatan dadka waayeelada ah ee degan gobolka minnesota sidoo kale waaxdu waxay caddaysay inay sii wadi doonaan bixinta la siinayo tallaalka oo muhiimadda koowaad ah dadka ka weyn da ahaan lixdan iyo shan sano waaxdu waxay sheegtay in ilaa hadda ay bixiyeen intii wiigan ah sagaashan iyo sideed kun oo tallaalka qeybtiisii koowaad ah iyadoo ay jiraan konton kun oo tallaalka qeybtiisii koowaada oo la siin doono dadka la shaqeeya dadka waayeelada ah ama ka shaqeeya meelaha waayeelada lagu xanaanaya ama isbitaalada sidoo kalena waxaa la siin doonaa dadka macalimiinta iskuullada dhiga iyo dadka la shaqeeya caruurta yaryarka meelaha lagu xanaaneeyo waxaa sidoo kale maanta warbixinta la hadlay ama ay sheegeen waaxda iyo guddoomiyaha gobolka oo isna sheegay inay dadaalka wadi doonaan waxaa kaloo jirtay mar ay shir jaraa-id qabteen guddoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota jan malcolm iyo guddoomiyaha waaxda cudurada faafa mas-uuliyaddeeda leh chris elsmans inay yidhaahdeen inay u baahan yihiin inay dadka degan gobolka minnesota ay muujiyaan dulqaad badan iyagoo taasi tusaale uga dhigay inaysan haynin tallaal ku filan dhammaan dadka degan gobolka minnesota ilaa hadeertaan waxa ay sheegeen in ay helayeen tallaal aada u yar aadna uga yar tallaaladii ay ka filayeen dowladda dhexe ee federaalka ah waxayna ku booriyeen dadka degan gobolka minnesota inay xoogaa dulqaad ka badiyaan iyadoo sheegtay arrin kaloo weyn oo ay tiri waxaan ka qabnaa cabsi ah inay jiraan dad raba inay xadaan warbixinta dadka oo samaystay taleefanno aan sax ahayn kasoo wacahaya kuwaasoo ay tiri waxaa loo baahan yahay in digniin xoogla laga galo waxyaalaha ay si khaaska u tilmaantay waxaa ka mid ah haddii uu qofka kusoo waco ama email kuu soo diro fariin ah oo uu ku yidhaahdo waxaan doonayaa inaan helo warbixinta sagaalkaaga nambar ee social security-ka ku yaala ama kaarkaaga bangiga ah ha siinin bataatanba waxay kaloo sidoo kale carabaabtay in haddii uu qofka ku yidhaahdo waxaan kuu soo wacayaa lacagtii aan ku bixinaysay tallaalkaaga waxay sheegtay taasina waa been waa dad raba inay ku dhacaan iska jir una sheeg oo soo wac waaxda caafimaadka ama qolada booliiska kugu dhow waxay kaloo sidoo kale carabaabtay oo ay tiri waxaa jira dad ku dhihi doona waxaan kuu soo diraynaa tallaalkii cudurka coronaviruska dadkaasu naftigoodu waa beentood waxay tiri ma jiraan cid loo soo dirayo ama boosto loo soo digayo inay helaan tallaalkii cudurka coronaviruska waxay kaloo ay ku adkayso tiri dadku iyo isdhiganin haddii ay yidhaahdaan hadda talaalkii wuu socdaa dadkii waa la siinayaa waxay tiri taasi ma la mid aha inuusan qofka u baahnayn inuu afkiisa daboosho gacmihiisa dhaqdo inuu ka fogaado meelihii loogu talagalay dadka inay isugu imaanayeen waayo waxay tiri warbixinada aan hayno hadda dadka qaatay aad bay yihiin boqolkiiba labaatan keliya soo waxay tiri sideetan ka mid a dadkii deganaa ama bulshadii ku nooleed gobolka minnesota weli talaalku ma gaarin marka arrinta sidaa darteed waxay ku celcelisay in weli faraha la dhaqdo la kala fogaado oo sidii hore ay ahaan jirtay oo kale la sii wado waxay kaloo tiri waxaan rajaynaynaa in qof walba oo degan gobolka minnesota khaasatan dadka waayeelada ah ee ka weyn lixdan iyo shan sano in ay dhammaystiri doonaan ugu yaraan lix iyo tobanka wiig ee soo socota in qof walba uu talaalkiisa qaato markii warbixinta la hadlaysay su-aalaha laga weydiiyo waxaa la yidhi ma laga yaabaa inay wax ku darsamaan ama dib uga dhacaan wakhtiga aada qabsateen waxay tiri waa laga yaabaa waayo controolka anagu ma lihin waxaan ku xirannahay intana loo soo diro ama talaalka ee nala siiyo oon ka helno dowladda federaalka laakiin waxay tiri warbixinada aan hayno iyo nambarada aan hayno iyo siduu talaalku ku socdo waxaan rajaynaynaa qof walba oo da-diisu tahay lixdan iyo shan jir in uu heli doono talaalkiisa ugu dheeraan hadday noqoto lix iyo tobanka wiiga soo socda waxaa kaloo ay tilmaantay dad badan oo khilaaf ka galay meeshii ka heli lahaayeen talaalka iyo siday u fiirin lahaayeen haddaad xusuusato warbixinteeni shalayna waan ku sheegnay iyaguna shalay way sheegeen waxay sameeyeen bog cusub oo khadka internetka ah bodkaasoo aad booqonayso kuuna sahlaya meesha kuugu dhow ee dhakhtar leh ama dhakhtarka aad tagtid ee uu yaallo oo aad talaalka ka qaadan kartid marka waxay ku baraarujisay si aysan u noqonin dadku inay dhibsadaan ama kor isaga yimaadaan inay dadku baxaan oo ay booqdaan boggaas kadibna ay geliyaan magaalada ay degan yihiin ama zibkoodka xaafadooda wuxuuna u sahli doonaa inuu u sheego meesha ugu dhow ee ay talaalka ka qaadan karaan ama ay iska qori karaan ama nambarkiisa ay waci karaan waxay kaloo ay sheegeen warbixin ahaan in ugu yaraan talaalku siduu u bilowday ay hadda qaateen dad degan gobolka bulshada degan gobolka minnesota dad gaaraya afar boqol afartan iyo toddoba kun lix boqol iyo toban qof kuwaasoo qaatay hal xaboo talaalkii ka mid a waxaa kaloo jooga dad dhammaystay labadii talaalba siaad u ogtihiin talaalka qeybtiisa fiser la yidhaahdo waa laba xabo midi waxaad qaadanaysaa marka hore labo saddex wiig kadibna waxaad qaadanaysaa midda kale marka dadka dhammaystay oo labadaba wada qaatay waxay ku sheegeen in ay dhan yihiin boqol lix iyo toban kun sagaal boqol sagaashan iyo raali noqda waa boqol lix iyo toban kun sagaal boqol labaatan iyo sideed qof oo talaalkii wada dhammaystay sidoo kale waxaa warbixin soo saaray guddoomiyaha gobolka minnesota oo sheegay inay wadi doonaan talaalka siduu ahaan jiray iyagoo kordhin doona calaa maalinba inta qofee la siin doono inuu talaalka qaato iyagoo rajaynaya waa siduu hadalka uu warbixintiisa u qoray in ay wada gaarsiiyaan ugu yaraan boqolkiiba sagaashan talaalada waxa usoo dhacay dhan ay wada gudbiyaan oo lagu bixiyo toddobaatan iyo laba saacadood gudahood taas waxay ka mid tahay markii ay talaalka ka helaan qolada federaalka ah inay fiiriyaan iyaguna toddobaatan iyo laba saacadood gudahood ay kusii bixiyaan oo ay kusii gudbiyaan marka taasina waxay sahlaysaa inuu hore ka baxo waayo waxaa jirta baahi badan oo loo qabo siday shalay sheegtay gudoomiyaha waaxda caafimaadka ee cudurada faafa chris almans waxay tiri marka la isku daro dadka lixdan iyo shanka weyn macalimiinta iskuullada dhiga iyo dadka xanaanaya caruurta keligood baa waxay gaarayaan xisaabtooda marka la isku daro hal milyan oo qof marka suurtagalna maaha bay tiri talaalka aan helno oo qolada federaalkana siiyaan inuu halkaas milyanoo uu wada noqdo aan wada bixino marka taasaa keenaysa inuu xoogaa dibidhac yar yimaado waxayse ku celcelisay maanta in ay siin doonaan muhiimad ugu horeysa inay dadkaas lixdan iyo shanta ka weyn macalimiinta iskuullada iyo dadka caruurta xanaaneya la siiyo iyadoo ay noqon doonto in dadkaasi ay ku qaataan hadday ugu dheeraato siday hadalka u dhigtay lix iyo toban wiig gudahood inay ku wada heli doonaan talaalkaasoo edel sidaas daraaddeed haddii aad u baahan tahay wax warbixintii ugu dambeysay kala soco radioga k l y f m idaacadda bulshada codka soomaalida waxaan soo gelin doonaa maalin walbeeta warbixinadii ugu dambeeyey ee ka yimaada waaxda caafimaadka waxaan suurto gelin doonaa inaan qoraalladeena xataa soo gelino bogga aan ku leenahay facebooka ama website-ka aan ku leenahay khadka internetka sidoo kale waxaad ka dhagaysan kartaan oon kusoo celcelin doonaa warbixinada ugu dambeeyey raadiyaha ah, adigoo ka dhagaysanaya mawjadaada ama khadka online-kaba aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhagaysiga fariintan waxaa ah, ka qayb qaatay ama soo diyaariyey ama suurtageliyey waaxda caafimaadka gobolka minnesota waad mahadsantiin